ciidanka biliska jamhuuriyadda somalilan waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd sagaalkii bishii sanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka tobankii habeennimo xidheen xildhibaan maxamed axmed dhakool kaasoo ku kacay falid ku ah qarannimada jamhuuriyadda somalilan kana hor yimid jiritaanka qaran qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastooriga ee kale ah afartan iyo sagaal iyo toddobaatan iyo sagaal isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer somalilan iyo kicinba ah isagoo ka horiyey mabaadiidii qaran ee ummadda reer somalilan iyagoo isku dhan ay wadajiri ku go-aansadeen shirweynihii goonistaagga qaranka ee jamhuurda somalilan magaalada burco oo isagana ka horyimi kuna sheegay maalin madoow oo cid gaar ihi leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu ku jiraa falgaranso isagoo lagu hayo hadaladiisii oo dhammaan uu ku faafiyey baraha bulshada iyo midiyaha